halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan maanta waxaynu si qaas ah kugu soo dhoweynaynaa barnaamijkan barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya maxamed kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya cabdi labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese dabaasan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno in aad ka heli doontaan dhegeystayaasheenna khadradda iyo sharafta lehow waxaynu kaa codsanaynaa in aad barnaamijkeenna si haboon a u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabtid ama aad haysid wax fikrad ah fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi waxaana inoo soo jeedinaya maxamed barnaamijka wuxuu ka hadli doonaa kansarka naaska ku dhaca barnaamijkeenna hore waxaynu ka hadalnay kansarka naasaha iyo sidii uu u weynaan lahay
qof ayaa waxa uu yidhi waxa ugu wanaagsan waa waxaa kuu dhow hawo sanka duleeladiisa kaa saaran nuur indhahaaga hor yaal ubax lugahaada ag yaal shaqo gacanta kuugu jirto iyo jidka ilaah oo hortaada yaal marka waxaanad heli karin ha u howloon laakiin shaqadaada u qabso sida ay hadba ku soo wajahdo shaqo joogto ah iyo rootiga maalin waliba ayaa ah waxa ugu muhiimsan nolosha shaqada maalin walba ah way wanaagsan tahay oo ay ku jirto dhaqidda dharka xusuuso wax waliba waxay ku xiran yihiin sida aad adiga wax u samayso habka dharka loogu dhaqo guryaha ayaa aad isaga beddelay meelo badan oo adduunka ka mid ah dadka qaar meel lagu dhaqo dharka ayaa waxa ay ka suubsadeen meesha loogu talagalay qabayska qaarna mashiinta dharka lagu dhaqo ayaa waxay dhigteen kushiinka qaar dharka waxay ku dhaqdaan guryaha dibaddooda iyaga oo isticmaalaya baaldi iyo weelal balballaaran qaarna waxay dharka la aadaan webiga laagta iyo ceelasha si ay dharka ugu soo dhaqdaan waa maxay baahida aad adigu ka qabtid xagga dhardhaqidda waa sidee sida ugu wanaagsan ee aad wax uga qaban kartid baahidaas qarash intee la-eg ayaana ku bixi kartaa wax aad soo ogaataa baahida aad ka qabtid xagga dhardhaqidda iyo sidii aad u xalin lahayd baahidaas waa maxay ficilada ku jira dhardhaqidda waxaa laga yaabaa inay yeelato afar weji kuwaasoo ah kala soocid dhaqid rinjigelin iyo feerayn ama kaawadiyeen liiska isaga ah miyaad wax ku dari kartaa waa liiska ah soocid dhaqid rinjimarin iyo kaawadayn afartan shayba aad ayay muhiim u yihiin marka la eego dhardhaqidda bal aan ugu horaysiiyo soocitaanka waxaad u baahan tahay si aad dharka u kala soocdid si aad natiijo wanaagsan u hesho isu mir dharka isku nooc ah oo isku meesha lagu wada dhaqi karo tusaale dharka cad kuwa nayloonka iyo suufka kuwada dhaqoo xiro loo yaqaano iyo kuwo rinjiga culus leh marka aad dharka kala soocaysid fiiri jeebabka oo dhan oo fatash oo haddii ay wax ku jiraan ka saar fiiri sidoo kale in dharku leeyahay wax badhimo ah badhimaha qaar waxaa loo baahan yahay inaad nadiifiso inta aanad dhaqin dharka maxaa wacay waxaa laga yaabaa inuu dharka kale haleeyo ama badhintu bixi weyso daahyada iyo bustayaasha waa dhar culus waxayna u baahan yihiin dhaqitaan qaas ah dharka cadcad waxay u baahan yihiin in daawada bliij loo yaqaano lagu daro si ay cad u sii noqdaan waxaan kulli waxay ku xiran tahay habka aad isticmaalaysid marka aad dharka dhaqaysid qaar waxay isticmaalayaan mashiinta dharka lagu dhaqo taasoo ah in la cabiro iyada oo la isticmaalayo nambaro iyo batoono lagana tusaale qaadanayo dharka noociisa iyo badnaantiisa nooc kasta oo ka mid ah dharka waxa uu u baahan yahay dhaqaaleyn gaar ah dhardhaqidda la isticmaalayo gacmaha ayaa ah mid adduunyada ka caan ah waxaa jira saabuuno badan oo loo isticmaalo dhardhaqidda baryahan dambe oo kambani kasta oo soo saaro saabuunta dhardhaqidda ayaa waxa uu sheegayaa in tiisa ugu wanaagsan tahay qaar badan oo saabuuntaasi ah tijaabi si aad u ogaatid tan kugu fiican dharkaaga una roon gacmahaaga saabuunta qaar ayaa waxa ay gacmahaada u yeelaysaa jilfo iyo jexjextin saabuunno kalena gacmahaaga waxa ay ku dhaafayaan qoyaan iyo nugeyl waxaa jira saabuunno adag iyo kuwo budo ah oo laga kala soo saaro meelo kala duwan mid kasta awooddeeda gaarka ah ayay leedahay inkastoo kuwo kale meel uun kaga eeg tahay meelna ay kaga duwan tahay maadaama sicirka alaabtu kor u kacayo waayadan waxaa wanaagsan inaad raadiso saabuunta adiga kuu fiican kuuna raqiis ah waa inay dhar badan dhaqi karto iyada oo u dhaqaysa sidii la doonayey oo aanay weli soo harayso si dhar kale loogu dhaqo waxaa jira dhar loogu tala galay in loo dhaqo si gaar ah waxaana jirta meelo qaas ah oo lagu dhaqo markaasi iyada oo la isticmaalayo mashiin haddii dharkaasoo kale aad ku dhaqdid guriga oo aad isticmaashid biyo iyo saabuun way halaabayaan waxaa lagaa doonayaa inaad garanaysid tan iyada ah haddii kale qarash iyo dhibaato kale oo aanad diyaar u ahayn ayay ku gelinaysaa bal ka waran qalajinta sidee baad dharkaaga u qalajisaa haddii aad haystid mashiinta dharka lagu dhaqo waxaa wanaagsan inaad aqridid shuruudaha ku qoran si aad u ogaatid habka ay u shaqayso
haddaba haddii aad wax su-aal ah oo aada haysid ama wax fikrada leedahay fadlan waxaad inagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaa emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan waa hagaag waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi oona dhegiina raaciseen haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeena inaga imaanaya bugga nolosha oo ah baibolka casharkeena wuxuu ka hadlayaa rumaynta ereyada rabbiga waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi ee dhegeysi wacan
dhegaystayaal waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa cashir ku saabsan kitaabka quduuska ama baybalka waxaynu ka hadli doonnaa waa inaynu addeecno ereyga eebbe dhegaystayaal bal iminka aynu qisadii muuse ku noqonno ka dib markii uu helay labadii loox ee maragga ayuu buurtii kala soo degey intaannu soo gaarin xedradii ay degganaayeen dadku ayuu maqlay yabaakh iyo hays wuxuu isweydiiyey maxay dadku samaynayaan way ku adkayd inuu rumaysto wixii ay samaynayeen waxay samaysteen sanabyo wuxuuna ahaa qalin lo' ah oo ay dahab ka sameeyeen iyagoo u ciyaaraya bay waxay sanabkaasi u caabudayeen sida ilaah oo kale muuse aad buu u niyad jabay oo u carooday wuxuuna tuuray looxyadii dhagxaanta ahayd ee uu gacanta ku sitay oo way jabeen haddaba halkaasi miyay ku dhammaatay muujintii ilaah ee la qoray yaanay noqon muuse wuxuu ahaa hoggaamiye dhab ah wuxuuna maamul iyo kala dambayn ku soo celiyey xedradii dabadeedna eebbe buu u baryey isagoo weyddiisanaya cafiska dadka ilaah waxa uu siiyey dadka markaas masiibo u keenay laakiin isaga aad buu u naxariis badnaa wuxuuna ka jawaabay baryadii muuse oo wuxuu si waday qorshihiisii uu doonista dadka ugu muujinayey iyadoo qoran ilaah baa muuse ku yidhi sida ku qoran buugga baxnayninta waxaad soo qortaa laba loox oo dhagax ah oo kuwii hore u eg oo waxaan looxyadan ku qori doonaa ereyadii ku qornaa looxyadii hore oo aad jebisay eebbe sidan buu ku muujiyey inaan ereygii ereygiisa marnaba la baabi'inin ama la beddelin mar labaad ayuu looxyadii dhagxaanta ahaa wax kula qoray gacantiisii xitaa ilaah waxa uu muuse u sheegay inuu xagga hadalka ka taageeri doono taasi waxa weeye in uu ka dhowri doono in qaladaad uu sameeyo waxaa markaasi xaqiiqo inoo noqonaysa in ereyga eebbe aanun ahayn wax qalad ah muuse wuxuu uu marar badan sheegay in hadallada qoran ee ilaahay ay yihiin wax qaali ah oo dadkiisu haystaan qorniinka ilaah buu ka yimid oo ilaah baana dhowraya weligiis ilaah keenay wuu awoodaa badan yahay oo wuxuu awoodaa in uu dhowro hadalladiisa wax kastoo dhacaba ama xaalad kasta oo lagu jiro sida aynu aragnay eebbe waxa uu horay ugu xaqiijiyey hadalladiisa calaamooyin la yaab leh iyo mucjisooyin waxa uu yidhi hadalladayda waa amarradayda ay leeyihiin farac kasta dhegaystayaal casharkeenna maanta waa naga intaas waxaan idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo
dabcan aqoon la-aan waa iftiin la-aan allow aqoon la-aan hana dilin oo hana nuga tegin casharkaas inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gabgabayneynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka korsato barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha oo ah bibaleka fadlan inala soo xiriir adoo waraaqaha kusoo hagaajinaya codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaa emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka somali e w r at yahu dt com anigoo ah maxamed intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaaga tegaynaa heesta soo socota sidaas iyo nabadgelyo
عداد توابري تعال عسى لك